dadweynaha reer puntland meel kasta ay joogaan ay shaqeeyaan oo wada shaqeeyaan oo horumarka laga shaqeeyo haddaan horumarka laga shaqeyn oo cid walba ayan shaqada meesha kaga caadan ayan qaban waxba ay nooma socon mayaan wax walbana waxay ku soconayaan midnimo iyo isfahan iyo in wax la wada qabto xag amni hadday tahay xag horumar hadday tahay xag isku xirnaansha hadday tahay xag maxaan kuu sheegaa waxyigelin hadday tahay dadku inuu dhinaca wanaagga ka shaqeeyo waa la socotaan dhinacyadan wax maalin walba ka dhacaya waa la socotaan oo dhibaatooyina ummadda soomaaliyeed way daalan tahay way dhibaataysan tahay maanta dhibaato uma baahna waxay u baahan tahay in la daaweeyo oo la isu daaweeyo ayay ummadda soomaaliyeed u baahan tahay marka innaguna waxaan rabnaa awalba ummadda soomaaliyeed waan soo dhaweynay haddana inaan soo dhaweyno daris wanaag kula noolaano wixii dhibaato inugu wada ama dhibaato doonayana aan u digno oo loo sheego oo dhibka iska daaya la yidhaahdo wixii markaa aan dhagaha wax ka maqlayna dee wixii sharciga uu ka qabo in lagu qaado oo dee tallaaba aynu ka qaadno inagoo midaysan aan qofna qof ku riixayn